ee isugu xidhan yihiin ilahay baa garanaya subxana wa tacala kayfiyada allah garan laakiin annaga waa naloo sheeg inaan rumaynana lagama maarmaan jasadka iyo ruuxu shan xaalo oo nusuusta ku sugan shantaba shan calaaqoo kala gedisan bay leeyihi waxaa ka mid a maalan markuu ilmuhu uurka ku jiro jasadkiisa iyo ruuxdiisa calaaqa ka dhaxay qaab ilahay uu garanayana uga dhacay markuu ka soo baxo oo adduunka yimaadana jasadkiisa iyo ruuxdiisa calaaqa ayadana ka dhacay waa isku xidhan yihin laakiin qaabkaan kii hore ayn bay isku xidhan yihin markii ruuxu uu seexdana jasadkiisa iyo ruuxdiisu waa isku xidhan yihin laakiin xidhiirkii hore oo kale ma ah yacni ruuxii waxoogaa waxna dareenkiina waa ka maqan yahay naftii waana ku jirtaa kumana jirto dareenkii waa ka maqan yahay waa qaab kale markii uu macnaha waxa weye qabriga galana nafta iyo jasadka xidhiir baa ka dhaxayn doona waa xidhiir isagana aan la garanay markii la soo saaro waa marka shanaad ee macnaha aakhare u yimaadana nafta iyo jasadka xidhiir baa ka dhaxayn doona waana xidhiirka ugu dambeeya ugu qiimo badan wey maa macnaha waxa weeyaan arrimaha iyaga macnaa nusuusta kulli kusoo wada arooreen wabicadaabi alqabri qabriga cadaabkiisa ayaanu rumaynaynaa liman xaal uu u sugnaaday cid kaana ahaaday ahlan ahal u ahaaday lahu isaga yacni ciddii u qalanta ee mutaysatay unbaa cadaabkaa isagaa geli wa su-aali munkarin munkar su-aashiisa ayaan weydiyaan macna iyadana rumaynaynaa waa nakiir iyadana xadiidkii nabiga kutusay sal lay waslam mid idinka midin ka mid a markii qabriga la geliyo dadkii oon ka dareerinoo uu shanqadhoodii maqlayaan laba malagu imaanayaan markaasay waraysanayaan rabbigii iyo diintiisa iyo nebigiisa iyo ayay weydiinayaan inuu jawaab fiican bixiyo iyo inuu jawaaba garan waayo labadaa midin wey hadduu jawaab fiican bixiyana waxaa loolaya namka nawmil cursi ma iska seexo sida ninka arooska u seexdo halkaasaa marka waxaa looga furaya diriishad jannadaa diriishad looga furaya ugu raaxaysane haddii kaleeto uu jawaabi waayo haa haa yidhahda afka taagana laa darayta walaa talayta inta lagu yidhahdaa madax laga garacayo mawjeeda baashii buradhkii waaweynaa ee macnaha waxa weye dabka ahaa ayaa lagu garaacay naartana dariishad baa looga furaya qabrigana waa lagu cidhiidyayaa ilaa ay macnaha waxa weye xooluhu isdhaafaan halkaasuu ku cadaabinaanayaa waaka nabigu sal lla alay waslam odhanayo subxaana allahi ina lilqabri baqda ilaahay baa subxaana wa tacala nasahale qabrigu wuxuu leeyahay baqda macnaa isqabasho yani shaygu markuu kugu soo macnaa waxa weye ciiriyo oo isku kaa keeno ayaa duqda la yidhahda maara sacad ibni mucaad munaasabadiisii buu nabigu sayidhi salawatullah waslamu calayh sacad ibni mucaad markuu geeriyooday ayaa nabigu wuxuu yuri sal lla alay wasalam lahtaza carshu araxmaani ilaa min limowti sacdin carshiga alla subxaana wa tacaala umuusan gilgilanin ilaa yani geeridii sacad ibni mucaad mooyaane carshiga alla subxana wa tacala cid kale geeridii uma gilgilanin ninkii noocahabaa nabigu sal lay slam markii la gowrac markii macnaa waxa weye la geliyey yani qabriga marka la geliyey yuu nabigu wuxuu ihi subxaana allah subxaana allah subxaana allah saxaabadu weydiiyeen marka maxaa dhacay baa layidhi markaasaa nabigu wuxu uhi sal lay waslam qabrigiibaa wuxuu ku dhawaaday inuu sacad ibnu mucaad isu keeno maara yani waxa weye waa sigtay waa sigtay cadaab marka waxa weye cadaabul qabriga oo sacad ibnu mucaad ka badbaadayo ama ku sigtayba ku sigtay maxaa u malaynaysaa cid kale marka ilahi subxana wa tacala naga badbaadiy wa su-aali munkarin munkar su-aashiisa ayaan ilahay ayaanu rumaynaynaa wa nakiirin iyo nakiir fii qabrihi addoonka qabrigiisa ay ku weydiinayaan can rabbii rabbigii ay weydiinayaan iyo wadiinihi iyo wanabiyihi calaa maa jaacat bihi lakhbaaru akhbaarta iyo axaadiis sida ku timid can rasuuli lahi sal lay slam wa can isaxaabati ridwan allahi calayhim walqabri qabrigii walqabru qabriguna rawdatun beer weeye oo min riyaadi ljannati jannada beeraheeda ka mid a aw amse xufratun god weeye oo min xufari niiraani naarta godadkeeda ka mid yani labadaa mid weye addoonku ama waa ku cadaabnaanaya ama waa ku nimcaysanaya wuxuu tilmaamayaa ibn abilciz oo uu leeyahay dadka gaalada iyo cadaab qabrigooda iyaga waa mustamir oo inta laga soo saaraya waa cadaabnaanaya laakiin wuxuu leeyahay dadka mu'miniinta ah ee cusaada ah qabriga cadaabkiisu ma laasimayo markii la cadaabo oo laga gooyo wixii dunuubtooda ahaa qadarkeeda marka la cadaabo cadaabku waa laga fududayn buu leeyahy wallahu aclam sawaab wa numinu bilbacti waxaanu rumaynaynaa bacdiga iyo soo saarka ayaanu rumaynaynaa wa jazaai alacmaali acmaasha abaalmarintooda abaalmarkooda ayaanu rumaynaynaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaama laysku abaalmarin doono wa nu'minu bilbacdi bacdiga waa isa soo saaridda weye nolosha dambe ee ka dambaysa weye bacda almowt nolosha iyadaa waa midda qur-aanku aad u ugu xeeldheeraaday taqriirinteeda aad buu ugu xeeldheeraaday asaaliib kala gedisan yani haddaad aragtaan qur-aanka istidlaalaadkiisana yani aad baad ula yaabaysan asaaliibta uu taqriiriyey caqiidada iyadaa marka caqiidat lbacti wanushuur maxaa yeelay mushrikiinta iyo mujtamacaadka waktigaa jiray ayaa rumaysnaa laakiin alxamdulilah waxay ka mid tahay masaa-isha macnaha firaqa islaamiga taqriiban aysan isku khilaafin in laysu soo saari doono oo alla subxana wa tacala uu soo saari doono khalqiga uu soo bixin doono ma ninkii beeniyana waaba gaaltaas wanu'minu bilbacti waxaa ka mid ah asaaliibta qur-aanka u taqriiriyay haddaan masalan waxyar ka taataaban ayadaha qur-aanku waa farbadan yihin mar alla subxaana wa tacaala wuxuu u taqriiriyay caqiidada iyada inuu tusaalayaal uu ummadda tuso dad intay dhi- dhinteen haddana soo noolaaday dad intuu dilay adduunyada haddana kusoo nooleeyey taqriiban shan meelood ayay suuratlbaqara kaga soo arortay keliya suuratlbaqara keliya shan meelood oo alla subxaana wa tacaala dad dhintee lasoo nooleeyey haddana asluub asaaliibta ka mid waxaa ka mid a asaaliibta alla subxana wa tacala uu ku taqriiriyo in uu laysaga uu macnaha waxa wey u tuso oo xujo uga dhigo yacni bilaabiddii hore iyo abuuristii hore inuu uga qiyaas qaato soo celinta soo ujeeda awalaysa aladii maxaa ilaayadda qur-aanka wadaraba lana matala wanasiya khalqahu qaala man yuxyi alcidaama wahiya ramiim qul yuxyiha aladii ansha'aha awala maratin wahuwa bikulli khalqin caliim kii markii hore abuuray abuuristii hore iyo midda dambaa marka laysaga qiyaas qaadanaya mar marka qaarkood alla subxaana wa tacaala wuxuu macnaha waxa weeyaan uu ku taqriiriyaa inuu macnaha dadka uu tusaale ahaan ku tuso dhulka intuu nabaad guuray oo baktiyey haddana ilaah roob intuu u keeno soo nooleeyey doog uu ka baxay oo macnaha noolaaday taasaa inta badan iyadana loo macnaha alla subxaana wa tacala uu midaal uga dhigay amtilada xayada ee qur-aanku bixiyey waxaa ka mid a oo alla subxaana wa tacala uga qiyaas qaadanayo yacni samaawaadka iyo khalqiga waaweyn allihii abuuray so macnaha waxa weeye ugama sahlana inuu idinka idin soo celiyo marka macnaha waxa weye aada dhimataan kadib awalaysa aladii khalaqa asamaawaati waalardi ujeeda waalarda ujeeda la khalqu asamaawaati waalardi akbaru min khalqi innaas ujeeda mar kale alla subxaana wa tacaala wuxuu u taqriiriyaa caqiidada iyada cilmiga iyo garashada iyo uu u leeyahay insaankii markuu burburo oo dhulka gale kadib oo maado kale isu bedelo inuu maadadii lafteedii kusoo celin karo maadadii lafteedii uu kusoo celin karay maana oo maadadii uu iska bedelay oo noqday shayga kale uu noqday inuu haddana soo celin karo oo shaygiisa kusoo celin ilaa aakhiri maana yacni asaaliibta qur-aanku caqiidada uu taqriiriyo aada iyo aad ayay u farabantay wax la xasilin karo maama wanu'minu bilbacti bactiga ayaanu rumaynaynaa wajazaa-i lacmaali acmaasha macnaha abaalmarintooda yowma alqiyamati maalinta qiyamada yani nin walba acmaashiisa in lagu abaalmarin doono ayaa macnaha waxa wey iyadana rumaynaynaa waalcardi bandhigga ayaan isagana rumaynaynaa walcardi baanu rumaynaynaa iyo walxisaabi xisaabtii baanu rumaynaynaa cardigu waxa weeye yowmaidin tucraduuna laa takfa minkum khaafiya cardiga waxa la yidhahda addoommada rabbi subxaana wa tacala in loo soo bandhigo cardi baa la yidhahda xisaabta qayb ka mida wey xisaabtu waa addoonkii oo wuxuu la yimid lagu xisaabiyo acmaashiisii lala dabagalo la weydiiyo wey cardigu markaa xisaabta waa ka fudud yahay sida xadiidkii nabiga sal alay waslam caaisha radi allahu canha markay ka tiri markuu nabigu sal alay wasalam yani man xuusiba cudiba buu nabigu sal alay wasalam ninkii la xisaabo waa la cadaabay markaasaa caaisha waxay tiri radi allahu canha nabigiina soo ilaahay ma odhanin yani waxa weeye fasawfa nuxaasibu xisaaban yasiiran fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiiran soo alla ma odhanin oo xisaabta mid sahlanto kuma jirto markaasaa nabigu wuxu sal alay wasalam inamaa dalika alcardu ya caaisha taasi waa bandhig wey bandhiguna waxa weyaan addoonka in acmaashiisii uu la yimid alla subxaana wa tacaala uu u bandhigo oo tuso oo yidhahdo kaama la timid oo kaasi makaa dhacay oo kaama samaysay haa markuu la yidhahdo alla subxana wa tacala uu u dhaafo laakiin nebigu wuxuu ihi man nuukisha alxisaabu cudib ninkii laakiin xisaabtiisa lala lafaguro oo mid mid laysula dultaago waa la cadaabay buu nabigu yihi salawatullahi wasalaamu caleyh iyada lafteedaaba cadaabay marka xisaabtu mid dhacayso wey cardiga iyo bandhiguna isaguna macnaha waxa weeyaan isaguna mid jiray wey maarka waqiraa'ati lkitaabi kitaabka aqrintiisa ayaan isagana rumaynaynaa kitaabku waxa wey waa waraaqdii suxuftii dadka loogu qoray acmaashooda kuwa inay dadku akrin doonaan aakhare marka la tago iyadana waa rumayn doonaa masaaisha mujmaca ah ee macnaha khilaafka uusan ka taagnayn bay ka mid tahay yani waxa weeye iqra' kitaabaka kafaa binafsika alyawma calayka xasiiba alla subxana wa tacala waa ka odhanaya baar wasawaabi sawaabkii ayaan rumaynaynaa iyo walciqaabi ciqaabka in dadka macnaha la abaal marin doono la ciqaabi doono ninkii xumaan la yimid ninkii la wanaag la yimidna la abaal marin doono oo tawaab iyo ajri la siin doono ayaanu rumaysannahay wasiraati siraatkii ayaanu rumaynaynaa jidkii iyo walmiisaani miisaankii waan rumaynayna siraatku waxa weeye waa midkuu nabigu ku tilmaamay sal alay wasalam inuu yahay axaddu min asayf seefta macnaha waa ka asbadan yahay ujeeda seefta waa ka asbadan yahay waxa uu ka dhuuban yahay tinta haweenkana waa ka dhuuban yahay waa ka dhuuban yahay sidoo kaleeto waa simbiraxo wey asagoo sidaa u af badan ayuu haddana simbirraxee midka noocaasoo kaleeta ah wuxuu ku yaalaa naarta jahannama dusheedu saaraya khalqiga ilahay waa wada mari doonaa wa in minkum ilaa waariduha kaana calaa rabbika xatman maqdiya waa la wada mari ninka badbaadi ma jiro markii la maro kadib oo la wada maro uma nunaji aladiina ataqow wanadaru aalimiina fiiha jisiya yo alla leeyahy subxana wa tacala ma yacni wuruudkaa naarta jahanama lagu aroorayo ee lagu wada aroorayo yacni cubuurkan siraadka la gudbaya ayay mufasiriintu ku fasiraan isagaana loola jeedaa ma siraadku marka axaadiista nabiga sal lay slam oo fara badan ayuu nabigu ku sugaya salawatullahi wasalaamu calayh dadku marka waxay ku gudbi doonaan nin walba camalkiisibuu kugudbi yaa nuur looga dhigaya ilaa dadka ay kudhex jir uu ku dhex jiri doono nin suulkiisa uu istiimayo wax kale ma hayso suulka keliya uu istiimay suulkaasaa marna ka baktiyey marna uu istiimay mawjida markuu ka baktiyana uu yaro dhaqaaq markuu istiimay markuu ka baktiyana uu istaagi meel la istaagana ma ah kalaaliintii iyo wixii naarta macnaha kugu tuuri lahaa iyo wixii o dhan baa meesha taagan waa adduun isagoo dhan wada argagixisaan wey meel ayagoo dhan wada argagixisaan weye ambiyadii ilahayna rabbi sallim sallim ay taaganta oo macnaha waxa wey la wada cabsanayo meesha iyada marka nuurka suusan kaaga yaraanin inaad acmaasha khayrka la badsadaa laga marmaan miisaanku isagana waxa waa acmaasha la miisaamaya waa soo marnay isaga isaga miisaanka waa soo marnay in iyana macnaha waxa weeye aayadka qur-aanka iyo xadiiska nabiga ay ku sugan tahay acmaasha la miisaamaya sida xadiiskii bidaaqa bidaaqa xadiisu albitaaqa oo kale يعني أعماش لم يزامنه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيء مركا أعماش ولا ميزاني روح أعماش لنا ولا ميزاني كتبتي يا وراقي أعماش فقر لين ولا ميزاني صدح روا أحاديث وكتب الزقاب كاتوح له ميزاني ما والجنة جندي والنار نارتي مخلوقتان لولا أبو ريوي لا تثنيان أبدا ولا تزيدان وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل خلقه يقول المؤلف رحمه الله والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تزيدان وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه سبحانه وتعالى والجنة جندي والنار نارتي مخلوقتان والله أبو ريوي laa tasmayaani ma tegayaan ma dhammaanayaan abadan weligood walaa tabiidaani ma tirtirmayaan wa ana allaha allana tacaala koraaya khalaqa wuxuu abuuray aljannata jannadii ayuu abuuray iyo annaara naartii qabla alkhalqi makhluuqa ka hor intuusan makhluuqaadkiisa abuurin wa khalaqa wuu abuuray lahumaa jannadii naarta wuxuu u abuuray ahlan dad buu u abuuray ugu talagalay inay galaan faman shaaa ninkuu doono alla subxaana wa tacaala oo minhum khalqiga ka mid ah ila aljannati yacni saa'irun ila aljanna jannada ayuu geli doonaa xaggeeda aadi doonaa fadlan samafal daraaddeed fadlan fadli iyo ixsaan daraadii oo minhu xagga alle ka ahaaday yani ilaahi subxaana wa tacaala fadligiisa ixsaankiisa ayuu janno ku galayaa waman shaaa ninkuu doono alle oo minhum khalqiga ka midana saairun wuxuu ahaanayaa ila naari naarta intuu kaab uu u ahaanayaa cadlan minhu caadilnimo alla subxaana wa tacaala xaggiisa ka ahaatay darteed wa kullun mid kasta oo ahlu naarkii ahlu janna ah yacmalu wuu samaynayaa limaa shay buu samaynayaa qad furiqa lahu horey loogu dhameeyey wixii horey loogu qoray ee horey loogu dhameeyey ee ilaahay agtiisa uga qornaa uga qadarnaa unbuu macnaha waxa weeye camalkiisa u noqonayaa wa saa'irun wuxuu u ahaanayaa ilaa maa shay buu u ahaanayaa uu ku dambayn doonaa khalaqa allah khalaqa lahu alla u abuuray subxana wa tacala yacni natiijadu u abuuray hadday janno tahayna jannuu geli doonaa hadday naar tahayna naaru geli doonaa waljannatu wannaaru makhluuqataan wuxuu ka wadaa wuxuu doonayaa inuu radiyo qolyo muctasilada iyo qadariyada iyo leh oo odhanaya naarta iyo jannadu weli lama abuurin maba abuurnaba macnaheedu waxa weeyaan goortii un alla subxaana wa tacaala dadkii geli lahaa ay tagaan unbaa la abuuri doonaa laakiin hadda ma ay abuurna saasay leeyihin waxayna ku salaynayaan yacni qawaacidoodii iska xusaalada ahayd caqliyaadka iska ahayd oo ahayd waxay waxay yidhahdaan yacni shay haddii la abuuro masalan waxa weye haddii magaalo la dhiso ama dhul la camiro dhulkiina aan cidi ka faa'iidaysanaynin muddo uu mucadal iska ahaado waxay dhaheen waa cabas wey ciyaar ciyaar wey yani madiine magaalo dhan baan dhisi sanawaad iyo kumanyaal sano ay macnaha waxa weye dadla-aan iska ahaani oo cidina aysan macnaha waxa weeyaan ku intifaacaynin waxay dhaheen waxa weye waa yani waxa weye shaqo la-aan wey waxaas faa-iida la-aan wey ilahina subxana watacala intaa yahay adiga caqliyaad meeshaasay la mareen maanta caqliyaad meeshaasay la mareen qolyahaas marka sheekhu radinaya jannada iyo naarta inay makhluuqaad inay abuuran yihiin oo alla subxaana watacaala uu abuuray يعني آيات القرآن خصوصا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعلى إجماع عند أهل السنة والجماعة وليها معنا وحوي فرقة ضالة أمويان وقال الله سبحانه وتعالى أرني أعدت للمتقين أعدت للكافرين يعني هريبا لو دياري هريبا لو دياري ولقد رآه, ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى وقال الله سبحانه وتعالى يعني النبي صلى الله عليه وسلم هذين كي لقاضي معراجك jannaduu soo arkay iyo naarta labadaba wuu soo arkay jannadana wuuba galay nebigu salawatullahi wasalaamu caleyh oo waa kii labadii malag wada dhihi jiray iska kaydaaya meeshanaan iska jooga maara ee la dhihi jiray weli waxbaa kuu laaban nebiga salawatullahi wasalam caleyh waxaa kaloo kutusaya axaadiista nebiga sal alay slam ka mid ah xadiidkii kusuufka ee nebigu sal alay wasalam isagoo salaada tujinaya saxaabada uu marna horay yani waxa weeyaan u gurtay oo u socday marna gadaal gadaal usoo gurtay markay weydiiyeenna uu nebigu yuri sal alay wasalam markaan horey u gurtayna naartii ayaan yani jannadii ayaan arkay oo inaan macnaha waxa weyaan wax ka soo goosto midhii wax ka soo goosto ayaan damcay markaan dibdib usoo gurtayna naartii baan arkay buu nebigu yuri salawatullahi waslamu caleyh yani axaadiista iyo axaadiis kale aada u fara badan ayaa kutusaysa inay abuuran yihiin iyo xadiidkii kaleeto muslimio keyrka ay warinayeen allah subxaana watacaala markuu jannada inuu markuu jannada iyo naarta abuuray ayuu malakul jibriil yiri kac oo soo fiiri naarta soo fiiri buu kuyidhi malku jibriil uu tagay naartiibuu soo fiiriyey markaasuu yidhi ilaahayow cisadaadan ku dhaartay inuusan cid maqashay aysan gelaynin cid ka war heshayba oo tilmaanteeda heshay inaysan gelaynin oo ay ka carari doonto macnaha markaasuu alla subxaana watacaala naartii wuxuu ku wareejiyey shahawaad waxyaalaha naftu jecesha markaasuu yidhi soo fiiri wuu ku noqoy soo fiiriyey markaasuu yidhi ka waran wuxuu yidhi ilaahay baan ku dhaartay inaysan cidi ka badbaadaynin cid ka badbaadaysaaba iska yaraan doonto haddana jannadiibuu soo fiiriyey jannadiibuu soo fiiriyey wuxuu yidhi bal ka waran malku jibriil wuxuu yidhi ilaahay baan ku dhaartay cid maqasho oon geli doonin maba jirtaba makaarihida iyo waxyaaluhu naftu necabtaaba marka jannadii lagu wareejiyay haddana soo fiiri baa waa soo fiiriyey ka waran baa lihi wuxuu yidhi ilaahay baan ku dhaartay inay cidiba geli weydaan ka cabsanba cidiba inay geli weydo ayaan ka cabsanaya marka waa abuuran yihiin jannada iyo naarta waa la abuuray ilahi subxana watacala hore u abuuray meesha uu leeyahay laa tafnayaani abadan walaa tabidaan ayadana wuxuu ku radinayaa qolyo isla qolyahaas firaqda daallada ah oo qaba in jannada iyo naartu ay dhammaan doonaan meelay ku dhammaadaan inay leeyihiin khalqiga jannada ku jira iyo jannadooduna inay isla dhammaan khalqiga naarta ku jira iyo naartooduna inay isla gabagaboobi doono saasay qabaan ayagana caqliyaad iyo balaayo iyo macnaha aqiise iyo wax saasoo kaleeta ay macnaha wax way adeegsanayaan oo sharciga alla subxaana watacaala raad ku leh waxoogaa cumuumaad aayado qur-aana way deliishadaan cumuumaad aayado qur-aan oo kutusaynin ayagana way deliishadaan iyo axaadiis mas'alada ah jannadu inaysan dhammaanaynin oo ay weligeed jiri doonto ahlu jannahuna weligeed ku jiri doonaan waa ijmaac iyada wax haba yaraatee xataa ahlu sunnaha ka shahaadooday ma jiro qolyo zanaadiqaa unbaa macnaha waxa uu yidhi way dhammaan doontaa laakiin naartu inay jiri doonto weligeed iyo in kaleeto culimmada qeyb ka mid a ayaa masalada iyada ah lagu tirinaya inay ku simbirraxdeen oo ay macnaha yidhaahdeen naartu way dhammaan doontaa sida sheekh callaamat ibn alqayim oo kaleeto ibnulqayim oo kaleeto kitaabuka yani waxa way kutubtiisa waxa uu sheegayaa inay naartu dhammaan doonto oo aysan macnaha waxa way jiri doonin isagoo macnaha waxa weye deliishanaya axaadiis iyo aayaad deliishanaya laakiin kuma tusayso jumhuur salaf waalkhalaf masalada iyadaa way ku khilaafsan yihiin ibnu taymiya isagana laga sheegaa laakiin kama sugna sheikhulislaam ibnu taymiya kama sugna lagama hayo laakiin ibnuqayim bay ka sugan tahay inuu yidhi naartu way dhammaan doontaa daliilkeeduna waa laga xoog badan yahay kumana tusayo adiladu udaliishanayso sidaas weyaan yacni waxa weeyaan adiladu udaliishada waxaa ka mid a laabisiina fiiha axqaaban oo kale axqaaban waa sanado badan sanado badan bacda dalika way dhammaan doontaa buu leeyahy يعني وحوي إلا ما شاء الله وكلته يعني وحوي خالدين فيها إلا ما شاء الله ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله انتوا إلهي دونمو يعني معناه وتبح دون مركز adiga waxa weeye adilo noocaasoo kale u deliishanaya oo aan mawduuca kutusaynin si kaleeto macnaha waxa weye mufasiriintu ay uga macnaha waxa weye utawjiiyeen jannada iyo naartu marka inaysan dhammaanaynin aayado fara badan iyo axaadiis badan oo nabiga sal lla alay slam baa kutusaya waxaa ka mid ah yacni waxa weeye jannadoo kaleeto allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay haadaa risquna maa lahu min nafaad iyo khaalidiina fiiha abadan oo meelo badan qur-aanka ku timid wagayriha min alaayaat aad bay u fara badan yihiin caطaءan hayra majduud aad bay fara badan yihin aayaadka macnaha kutusaya in macnaha waxa weeye ay jannadu tujidi doonto naartana sidoo kaleeto lahum cadaabu muqiim iyo khaalidiina fiiha abadan iyadana kusoo aroortay iyo yani waxa weeyaan kama baxayaan oo iyadana waxa weye aayado badan kusoo aroortay iyo iyadana aad bay fara badan yihin axaadiista nabiga salawatullahi wasalamu caleyh kutusaysa waxaa ka mid ah xadiidkii yani waxa weye ay warinayaan muslim iyo keyrkii ee nabigu dhihi jiray sal alay wasalam man yadkul اljannata yancam walaa yabcat wayaklud walaa yamuut jannada ninkii gala yani wuu nicmaysan doonaa dhibna ma arki doono wuuna ku waari doonaa oo geeri ma arki doono waxaa sia kutusaya xadiidka kale ee nabigu dhihi jiray salawatullhi wasalaamu calayhi ahlu jannadu markay jannada galaan ahlu naarkuna ay naarta galaan yani waxa weeyaan mid dhawaaqaya dhawaaq markaasu wuxuu odhanayaa yaa ahla aljannati khuluudun laa mowt wayaa ahla annaari khuluudun laa mowt ahlu naarkiiyo waaritaan aan geeri lahayn ahlu jannihiinowna yani waaritaan aan geeri lahayn saasuu macnaha ku dhawaaqaya ma marka waa masale yani waxa weye in laysku khilaafo runtii aysan ahayn oo macnaha waxa weeyaan ijmaaca weye khilaafka ku jirana waa iska simirraxo wey iska zalla lagu ictibaaraya zallata caalim ayaa lagu ictibaaraya ma laa tafnayaani abada walaa tajidaani macnahaas ula jeeda waljannatu jannadii iyo wanaaru naartii makhluuqataani kuwa la abuuray weye laa tafnayaani ma dhammaanayaan abadan weligood walaa tajidaani mana tirtirmayaan waa isku dhow yihiin yani baada shayu wafaniya isku macdhow yihin wa ana allaha ahalla tacaala korahaye khalaqa wuxuu abuuray aljannata iyo wannaara qabla alkhalqi khalqigaba intuusan abuurin buu alla abuuray subxaana wa tacaala oo waa abuuran yihiin macnaha wakhalaqa lahumaa ahlan dadna waa u abuuray inta wuxuu kaga hadlaya alla subxaana wa tacaala intuusan khalqigaba abuurin yuu horay talagalkiisu wuxuu ahaa dadkii naarta geli lahaana wuu u abuuray dadkii jannada geli lahaana wuu u abuuray walaqad dara'naa lijahannama kaiira min aljini waalinsi lahum quluubun laa yafqahuuna biha ayadda qur-aanka baa kutusay yani alla subxaana wa tacaala wuu u diyaariyey horay buuba ugu sii diyaariyey maay waxaa kaloo iyadana kutusaya xadiidka muslim caaisha radi allahu canha ay warinayso nabiga sal alla lay wasalam waxaa loogu yeedhay yani cunug yar oo ansaari ah ansaar ka dhashay oo yaa janaasadiisii nabiga loogu yeedhay sal alla alay wasalam markaasaa caaisha waxay tihi radia allahu canha tuubaa lahu yaa rasuula allah bay tii yacni geed janno ayaa u sugnaatay yani waa liibaanay bay tii maxaa yeelay yani lam yafcal ilisma walam yudrikhu xumaan muusan samaynin mana gaadhin yani qaangaad yaraa isagoo yar buu dhintay marka waa guulaysa waa liibaanay markaasa nabigu wuxuu yuri sal alay wasalam aw hayra dalika yaa caaisha si aan sidaas si aan ahayn yani miya maa dhahdid macnaha sidaas si aan maa dhahdid alla subxaana wa tacaala jannada wuu abuuray dad buuna u abuuray naartana wuu abuuray dad buuna u abuuray buu rasuulku yihi salawatullahi wasalaamu caleyh sidaas wey macnaha yani dadkooda waa u abuuran yihiin waana loogu talagalay min yomkii la abuurhayay baa loogu talagalay subxana wa tacala wa khalaqa lahumaa wuxuu u abuuray alla subxaana wa tacaala ahlan dad buu u abuuray faman shaaa ninkii uu doono alle oo minhum khalqigaa ehelkaa ka mida khalqiga ka mida saairun weye halkaas soo qadareed saairun weye midkii ahaan doona ila aljannati jannada intikaab uu ahaan doonaa fadlan fadli daraadii oo minhu xagga alle ka ahaatay yacni ilahay baa subxaana wa tacaala ku tafadulay maaha camalkiisa inuu ku galay ee laakiin waa tafadul min allahi subxaana wa tacaala waman shaaa ninkii doona oo minhum waman shaaa ninkuu alla doono oo minhum iyaga ka midana saa'irun ila annaari naarta intii ka abuu ahaan doonaa cadlan minhu caadilnimo xagga alla ka aday subxana wa tacala waan soo marnay masalada iyada ninkuu ilaahi subxaana wa tacaala waafajintiisa uu ka ceshaday inuu waafajiyo iimaanka oo jannada gelinteeda uu ka ceshado ilaahi subxaana wa tacaala xaq uu ku lahaa uma diidin wuxuu ilaahay lahaa unbuu ka ceshaday wuxuu lahaa hadduu ka ceshadayna iyadoo macnaha waxa xikmad ay ku jirto oo sababka xataa looga ceshaday sabab addoonka xaggiisa ka timid ay tahay yaa haddana alla subxaana wa tacaala hadduu u diido uusan marnaba dulmi ku samaynin cadaalad u sameeyey xadiis saxiixa ayaa waxaa ku sugan in uu nabigu leh sal alay wasalam hadduu alla subxaana watacaala addoommadiisa kulligood wada cadaabi lahaa cadaalad darro marnaba ma aysan ahaateen ee caadil buu rabbi ku ahaan lahaa subxaana watacaala ma maxaa yeele waa khalqigiisi wey mamlakadaada iyo mamlu waxaad mulkigaaga ku jira inaad sidaa doonto ugu tasarufto yacni waxa weeyaan ma aha ma keenayso in macnaha waxa weye ay dulmi tahay iyadoo rabbi subxaana watacaala addoommadu waxaysan yani waxa weye mutaysanin uusan dusha ka saarin wa kullun yacmalu wa kullun mid kasta maadaama horey wax laysugu qoray kullun mid kasta oo ahljannihii iyo ahlnaarkiiba yacmalu wuu samayni limaa shay ayuu samaynayaa qad furiqa lahu horay loogu loogu dhameeyey yacni wixii horay loogu qoray ee horay macnaha waxa weye loogu guddoomiyey loogu go-aamiyey taa ubuu samayn doonaa wasaa'irun weye yani icmaluu fakullun muyasarun limaa khuliqa lahu wey yani camal fala cid waliba wixii loo qoray unba macnaha wax weeyaan ayuu macnaha wax weye camal u noqon doona wixii loo abuuray wasaa'irun weye midkii ahaan doona ilaa maa shay buu u ahaan doonaa khuliqa lahu loo abuuray yani wuxuu ku dambayn doonaa oo masiirkiisa uu ahaan doonaa meeshii loo abuuray ee ama janno abanaa waalkhayru khayrkii iyo washaru sharkii muqadaraani kuwa la qadaray weeye cala alcibaadi adoomada lagu qadaray khayrkiiyo sharkuna waa waa qadaran yihiin ilahay baa subxaana watacaala hore u qadaray masalatu lqadar waxaad ar arkaysaan kitaabka in badan bay kusoo noqnoqonaysa marar far badan sheekhu kusoo celanaya ma maxaa yeelay yani waxaa yani ay ay macnaha ay ka dhigan tahay mas'aladii ugu horeysay ee khilaafiyaa ee usuusha diinta ee macnaha wax weeyaan laisku khilaafo ama khilaafkeedu uu soo dhexgalo ummadda ayay tahay yacni khilaafkii iyada ka dhashayna yani wuxuu saameeyey firaq aada u fara badan ayuu saameeyey midda kaleeto waa mas'ala ra-iisiya wey mas'ale aada iyo aada u weyn weye ruux haddii sidii macnaha waxa wey kitaabkiiyo sunnada kutimi ku timid hadduusan u rumaynin yacni waxa weye dhibkeeday leedahay dhibkeeday leedahay waxay gaadhsiin karaysaa runtii inuu macnaha waxa mahaalig iyo meelaxun ku dhaco waalkhayru khayrku iyo washaru sharku muqadaraani laba la qadaray wey cala alcibaadi addoommada lagu qadaray oo alla subxaana watacaala horay buu u qadaray isagoo macnaha waxa weye xikmadiisa baaliqada ah alla subxaana watacaala ku salaynaya kuu khayrka u qadaray iyo kuu sharka u qadaray rabbi subxana watacaala walistidaacatu alatii yajibu biha alficlu min naxwi tawfiiq aladi laa yajuuzu an yuusafa almakhluuqu bihi fahiya maca alficli wa ama alistidaacatu min jihati asixati waalwusci waatamakuni wasalaamati alaalaati fahiya qabla alficli wabiha yatacalaqu lkhitaab masaladaa iyadaa waa mas'alo yacni waxa weeyaan muctasilada iyo qadariyada iyo nimankaasaa keenay masaladan umeesh sheekh kaga hadlay waa mas'alo macnaha waxa wey xoogaa ilaa xaddi maa aqrab ila alfalsafa falsafo wey waalistidaacatu buu leeyahay karaanka allatii midda istidaacadaasoo yajibu uu ku dhacayo biha sababkeeda alficilu ficilkii uu ku dhacayo yacni istidaacada ficilka la socota ee ficilku macnaha waxa weeye sababkeeda ku imaanaya min naxwi tawfiiqi xagga waafajinta macnaha waxa weye taasoo min naxwi tawfiiqi istidaacadaasoo yacni min naxwi tawfiiqi xagga waafajinta xaggeeda ka ahaatay alladii kaasoo laa yajuusu aysan banaanayn an yuusafa in lagu tilmaamo yacni tawfiiqkaasoo aysan banaanayn in lagu tilmaamo almakhluuqu makhluuqii bihi isaga aan la odhan karaynin makhluuqa sida madax bannaan ula yimid aan la odhan karaynin fahiya istidaacadaasi maca alficli bay ahaatay taasi ficilka ayay la socotaa oy la dhacdaa kama dambayso kamana horeyso wa ama alistidaacatu istidaacada iyo karaanka oo min jihati sixati sixada camalkani inuu kaa suurtagel yahay oo uu suuroobi karo iyo walwusci karaanka xaggiisa isdaacada ka timaada iyo watamakuni makansi iyo karitaan iyadan wa salaamati alaalaati iyo xubnihii iyo waxaad ku qaban lahayd inay kuu nabadgeshan yihiin oo nabadgeshan yihiin fahiya istidaacada dhankaana qabla alficli ficilkay ka horeysa ficilka intaadan samaynin hortii weeye wa biha iyada ayuu yatacallaqu ku tacalluqa alkhitaabu yacni khitaabka sharciga amarka iyo nahyiga sharcigu iyada ayuu ku wajahan yahay oo macnaha wax weyaan lagu wadaa wahuwa kamaa qaala tacaala laa yukalifu lahu nafsan ila wusca maxaa laga fahmaa maxaa laga fahma macnaha wuxuu ka wadaa qadariyada iyo nimanka muctasilada la yidhahdo yaa waxay yidhaahdeen ficilka ruux uu samaynayo iyo awoodda uu uleeyahay uleeyahay qudrada iyo istidaacada uu ficilka uleeyahay samayntiisa iyo ficilka samayntiisii la samaynayey qudradaa ka horeysa awoodda loo leeyahay inuu ruuxii sameeyo ficilkii yaa ka horeysa laakiin qudro iyo awood ficilka la socotay maxay ka wadaan waxay ka wadaan waxay leeyihiin allah subxaanahu watacaala addoommada kooda gaalka ah iyo kooda mu'minka iyo kooda munaafaqa aba qudro iyo awood buu wada siiyey qudradaa iyo awooddaa uu wada siiyeyna yacni waxa weeyaan waxay ka horeysaa shaygii laga codsee sameeya la yidhi ka hor bay qudrada leeyihi oo adoonka adoonkankaas macnaha waxa weeyaan intaan ficilkii uusan xajkii la imaanin ka hor ama macnaha waxa weye aan xajkii lagula hadlin buu qudradan taasi iyo awoodan u leeyay inuu ku sameeyo xajka yacni waa caafimaad qabaa yani waxa uu suurtagala macnaha waxa weeyaan inuu shaygii ka tago la faray inuu sameeyana waa awoodi karaa ma ujeeda qudradu marka ficilka waa ka horeysa mu'minka iyo macnaha waxa weeyaan munaafiqa iyo faajirkuna waa ku sameeyi istidaacadaas iyada ah mid aan hayn mid isdaacadaa iyadaa mid aan hayn mid isdaacadaas iyo awooddaasu ilaahay addoommada ka wada sibay markaa kadibna amar iyo nahyi buu saaray markii nin kasta macnaha waxa weeyaan isdaaco la siiyeyna ayagaa marka loo daayey nin walba waxaa doonta samay baa mid marka waxa weeye wuxuu la aaday isdaacadii iyo awooddii la siiyey fujuur iyo dembi iyo macaasi iyo ilaahay inuu ku gaaloobo halkaasuu la aaday cid kaloo shaqo kulena ma jirto cid kaloo shaqo kule ilahi subxaana watacaala isaga awooddiisi waxay ku dhammaatay inuu karaan siiyey ficilka ka hor laakiin goortii ficilka lasoo gaadhay addoonkiibaa wata waxa ma ujeeda mu'minkiina isagaa u adeegsaday wanaaggan iyo khayrkan isagaa u adeegsaday qudradii ilaahay uu siiyey subxaana wa tacala ee ficilka horreeyey waxay meesha ka saarayaan macnaha ma jirto qudro la yidhaahdo waafajin ilahay baa subxaana wa tacaala shaygan addoonka waafajiyey oo waxaa laga yaabaa ruuxu intuu awood leeyahay haddana ficilkan kadaata inaan la waafajinin salaadii inuu tukado inaan la waafajinin zakadii inuu bixiyo inaan la waafajinin ma ujeeda waana awoodi karaa oo xubnihiisii waa nabad waa nabad qabaan ma ujeeda waa xoog badan yahay waa caafimaad qabaa iraadadii wuu leeyahay caqligii wuu leeyahay haddana inaan la waafajinin baa laga yaaba ma ujeeda ayagu marka miday diintay waxa weeyaan waa qudrada iyo karaankaas waafajinta ilaahay ku imaanaysa ee ficilka la dhacaysa ficilka la dhacay yani shaygii markaad samaynayso salaaddii markaad tukanayso tawfiiq ilaahay ilahay baa ku waafajiyo ku karaansiiye karaankii hore iyo awooddii hore eed lahayd ee ahayd xubnahaago kuu nabad qabo iyo caqligii iyo caafimaadkaagii iyo mid aan ahayn ayuu ilaahay subxaana watacaala ku siiyey oo ah inuu ficilkan kaata ku karsiiyo kuna waafajiyo samayntiisa marka cinda ahlisunna waljamaaca qudrada iyo istidaacadu waa laba qaybood siduu sheekhuba sheegay mid waa midda tawfiiqda ilaahayga ah ku timaada midaasi marka ficilkay la jirtaa ficilku markuu dhacay la dhacda kamana horeyso kamana dambayso salaad baad tukanaysaa allah ku waafajiyey iraadada iyo aad ku samays daaqada iyo karaanka aad ku samaysay waa tawfiiq ilaahay awood waxayna ka khaasan tahay karaankii kale ee guud bay ka khaasan tahay karaankii kale ee guud adoo lahaa ayuu haddana si gaar alla subxaana watacaala tan ku waafajiyey ficilkay la dhacdaa marka soonkiiba alla ku waafajiyey subxaana watacaala taas marka waxaa luweyey xagga tawfiiqda ilaahay bay ka timaadaa ficilkayla la dhacdaa ficilka ayay la dhacdaa xajkiibaad samaysay in aad karto oo xajkan kadaata acmaashiisa aada gasho oodan wax kale kaga mashquulin ilaahay baa ku karsiiyey subxana watacala oo ku waafajiyey ma ujeeda taas marka waxaa la yidhahdaa yacni waxaway qudra iyo istitaaca xagga tawfiiqda ilaahayga ka timaada waktiga ay dhacdana ficilkay la dhacda qudro kale middaa marka iyada ah sharciga khitaabkiisa iyo hadalka sharcigu kuma jeedo yacni awoodda ibni aadamka way ka baxsanta marka lagu leeyahay shaygaa iyo shaygaa samee oo waxaa iyo waxaa yeel qudrada iyo istidaacada sharcigu uu la hadlayahay waa qudrada iyo istidaacada ka horeysa ficilka intaadan samaynin macnaha waxa weeyaan ruuxani ma caafimaad qabaa xibnihiisu ma dhamaystiran yihiin ficilkan ka suurtagal ma yahay inuu sameeyo ka suurtagal ma yahay haddii sidaa uu yahay sharcigu wuu fari marka sidaa samee baa la dhihi sidaana ka had hadduusan ka suurtagal ahayn oo caajiz uu yahay ama caqli la-aan yahay ama ficilkan uusan qaban karaynin xaaladaasoo kaleeto sharcigu marka waa u cudurayaa khidaabka sharciga marka amarkiisa iyo nahyigiisa wuxuu ku wajahan yahay istidaacada iyo karaanka ficilka ka horeysa ee addoonku uu leeyahay markii kii gaalka ahaa iyo kii munaafaqa iyo kii faajirka intaba ilaahay uu karaan siiyo karaankiina uu ka wada simo karaankii iyo awooddii uu siiyeyna uu khidaabkii sharciga ku wajaho oo la yidhahdo sidaana sameeya sidaana ha samaynina markaa kadib yuu ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu si gaara ugu khaas yeelayaa kii muuminka ee khayrka uu la damcay iraadadii kale iyo karaankii kale ee khaaska ahaa ee waafajintiisa la socodsidaa ficilka la dhacayay kaas inuu u suurta gasho ayuu alla subxaana wa tacaala siinaya haddana kan kalena wuu ka daysanayaa oo karaankii kale ee caamka ahaa unbaa lagu daynayaa kan kaleeto laakiin waxa weeyaan yani wuu ka mashquulayaa oo bedelkii uu qaban lahaabu waxyaalo kaleeto kaga mashquulay adduunya kaga mashquuli wax kaluu samaynaya xilligii yani waxa weye wuu kari karaa ficil ahaan oo awoodeedii u haya xibnihii waa u nabadgeshan yihiin waa ka suurtagal inuu sameeyo laakiin wax kalu ku mashquulsanya wax kalu ku mashquulsanya lama dhigi karo kaasoo kale marka ma kari karo awoodii waa leeya awoodii waa leey kanna waa leeyaha muminka laakiin kan muminka awoodii kaleete ee ficilka la dhic ficilku ku dhici lahaa soonkeeda yuu alla siiyey subxana watacala qoladan kalena muusan siinin warka isku soo duuduube intaas warka isku soo duuduube intaasuu sheekhu ula jeedaa macna macnaha waxa weye nimanka u buradinaya masale hadda taalana maba ahaba sharcigu marka labadaa karaanba yani waxa weeye mid istidaacatu tawfiiq layidhaha tawfiiqa ka timaada iyo mid isdaaco ka horeysa labadaa qaybood wey labadaasoo cinda ahlusunna waljamaaca yani karaanka iyo qudrada iyo isdaacada iyo wascigu iyo u qaybsamaamaan waalkhayru khayrka iyo walistidaacatu karaanka iyo awoodda allatii midaasoo yajibu uu ku dhacayo biha iyada alficlu ficilkii uu ku dhacayo shaygii samaynta la sameeyo awoodda keenaysa oo macnaha shayga uu ruuxu ku samaynayo oo inuu sameeyo mooyaane camalkan uusan dayn karaynin awoodda noocaasi min naxwi tawfiiq taasoo min naxwi tawfiiqi yacni waafajin alle xaggii ka ahaata alladii tawfiiqaasoo laa yajuusu aysan banaaneen an yuusafa in lagu sifeeyo almakhluuqu bihi makhluuqii in lagu sifeeyo aysan banaaneen oo la yidhaahdo makhluuqiibaa iswaafajiyey aan la dhihi karaynin midda noocaasi fahiya iyadu maca alficli ficilkay la dhacda yacni ficilku markuu dhacayo ayay istidaacada noocaasi la socotaa kamana horeyso kamana dambayso markaasaa waafajinta ilaahi subxaana watacaala addoonka u siiya oo karsiiya macna wa ama alistidaacatu karaanka iyo awoodda taasoo min jihati sixati sixo inuu camalkan kadaata kaa asixi karo oo suurtagal uu kaa yahay inaad samayso jihadeeda xaggeeda ka imaanaysa waalwusci iyo karaan iyo watamakuni iyo awood uhelid camalkankaata awood aada u heli karto wa salaamati alaalaad iyo xubnahaagu inay nabadgelyo kuu qabaan oo kuu nabad qabaan istidaacada xaggaa ka imaanaysaana fa hiya iyadu qabla alficli ficilka intaadan samaynin bay ka horeysaa ficilka ka hor ayuu addoonkii leeyahay mar hadduu addoonkii uu leeyahay awooddaa iyada ah oo bihaa iyada awooddaa hore een tawfiiqa ahayn ayuu yatacallaqu ku tacalluqaa alkhitaabu hadalka sharcigu sharciga khitaabkiisu iyo amarkiisa iyo nahyigiisu karaanka uu ku wajahan yahay waa middaa hore wey wahuwa iyadu wahuwa isaguna kamaa qaala tacaala waa siduu ilaah yidhi laa yukallifu allahu alla ma uu kallifo oo ma mashaqeeyo nafsan naf ilaa wuscahaa awooddeeda iyo karaankeeda mooyaane muctasilada iyo khawaarijta qaacidadoodii markaad mardo laa yukallifu allaahu nafsan ilaa wuscahaa waxay ka dhigayaan addoonkan intuu ilaahay xubnihiisii caafimaad u siiyey oo karaan iyo awood siiyey oo caqli siiyey haddana salaada tuka uu yidhi oo salaaddii amar uu ku siiyey inuu tukado ha ahaatee uusan waafajinin inuu salaaddii tukado addoonkaasi waxay leeyihin camalkaa maba awoodinba maba karinba jeeda karaankiisaba ma gelin mar hadduusan karaankiisa gelin in lagu cadaabaayo waa khalaq laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha bay marka deliishanaya jeeda karaanka ay anfinayaan marka ay aayad u deliishana waxa wey waa karaankii tawfiiqda ilaahayga ahayd midaasay anfinayaan midaasay anfinayaan macnaha waxa weye ahlusunna waljamacana laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscahaa takliifada takaaliifta sharcigiihi yacni wax uusan qaadi karaynin ibni aadamka oon ka suurtagal ahayn lama saaro waxaan ka suurtagal ahayn markii tabartiisa iyo awoodiisa iyo caafimaadkiisa iyo xubnihiisiiyo la fiiriyo waxaan ka suurtagal ahayn alla ma faro subxaana watacaala laakiin ibni aadamku wuxuusan doonaynin inuu sameeyo alla waa faraa subxaana watacala waa amraa maujeeda wuxuusan doonaynin ibni aadam inuu sameeyo alla wuu faraa subxaana watacaala gaalka markuu ilaahay salaad sameeyey oo soon sameeyey oo acmaasha la imaw uu yihi ma uu doonayo addoonku addoonku ma rabo inuu sameeyo laakiin alla subxaana watacala waa faray laakiin suurtagal ma aha nin curyaan oon kici karayninba alla subxaana watacaala inuu ku yidhahdo salaada ku tuko istaa ku tuko ma ujeeda ama nin majnuunon caqliba lahayn ama sabi aan caqli lahayn alla subxaana watacaala inuu takaaliif saaro ma ujeeda yacni waxa weeyaan karaanka oo jismiga oo awoodda xaggaasa middaa iyada ayuu sharcigu inta badan yuu la falgalaa taasuu amar siiyaa taasuu wax ka reebaa laakiin tan kale waa tawfiiq ilaahay ah subxaana watacaala allah addoommadiisa qaybta uu jecel yaha waafajiya middaa wey midda laleeyahay marka laa yukallifu allahu alla makma shaqeeyo oo ma kallifo nafsa nafs ilaa wuscahaa karaankeeda mooyaane addoommadu waxay kari karaan unbuu alla amray waxay kari karaanna wuu ka reebay waxaysan kari karinna dusha kama saarin rabbi subxaana watacaala وأفعال العباد خلق, خلق لله وكسب من العباد ولا يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم وأفعال العباد الضمد أفعاشهم خلق أبور بي لله إله أتر ألا أبوري وكسب شقاء من العباد الضمد كمل كأهالي وكسب شقوي ومن العباد الضمد كأهالي الضمد حق وضنا وشقاء ilaahana xaggiisana waa abuur walam yukalifhum allahu ilaa maa yutiiquuna walaa yutiiquuna ila maa kalafahum wuxuu ka wadaa afcaal cibaadi khalqun lilah laba qoluu ku radinaya murjiadii iyo qadariyada murjiadu waa qolyaha odhanaya ilaahi subxaana wa tacaala asagaa wax kasta abuura waa saxiix intaas wax kasta isagaa abuura xataa addoommadu waxay samaynayaan ilaahay baa abuuray subxana wa tacaala intaas waa sax waxay ku dareen oo ku siyaadiyeen addoonkuna awood uu wax ku sameeyo ma laha waa majbuur ujeeda waa jabriyada nimanka leelada wey waa majbuur sida macnaha waxa wey geed geedka dabayshood wadata oo kaleeto ama ushaada gacanta aad ku wadatee markaad doontana tuuri markaad doontana soo qaadi markaad doon wax ku dhufan sidaasoo kaleeto ama macnaha waxa wey baal yani macnaa waxa wy laga lulay hawada laga lulo dabayshu ka badhax ugu dhufanayso kale addoonku waa saasoo kale leeyihi wax ikhtiyaar ah iyo wax awood oo leeyahay oo gacantiisa ku jirta ma laha intaasay ku dareen macnaha waxa weye ilaahay buu u qasbay isagoo dhan waa dirqisan yahayo waa nin jujuubawe laysa lahu min alamri shay saasay dheheen jabariyadii qadariyaduna dhanka kale kasoo jeedsadeen waxay yidhaahdeen yani waa masaladan kusoo marna yani waxa wey masaladii markii macnaha waxa bidca dhalato bidca kaleeto oo kasoo horjeeda yani bidcooyinku qaabkay u kala dhashaan bay ka mid bidca dhalal mid kale rabbi dhihi markaas waxay kasoo jeesani derbiga kale dhanka kale kasoo jeesani waxay yidhahdeen qadariyaduna nufaatulqadar nimanka la yidhahdo wey ilaahi subxaana wa tacaala wax kasta isaga abuura laakiin waxay ka soo reebeen addoommada iyo addoommada afcaashooda ilahay ma abuurin subxaana wa tacaala afcaalu lcibaad ilahay ma abuurin yaa abuuray marka iyagaa abuuray bay leeyihi afcaalucibaad iyagaa abuuray addoonku camalkiisa waa la madax banaaye isagaa samayn isagaa iska dayn isagaa abuuri isagaa iska dhaafi ma jeeda shaqo kuma laha alla subxaana wa tacala waa ka madax banaaye yacni markaa waxay noqonaysaa inuu khalqi kownku u leeyahay intaasoo khaaliq u leeyahy addoon kasta waa khaaliq marka waana makhluuq waana khaaliq see khaaliq ku yahay afcaashiisa maadaama isagu abuuro oo shaqada alla uusan ku leh subxana wa tacala ay ka madax banaan tahay markaasi waxa weeyaan yani wuxuu noqonaya si kal khaaliq oo kaleu noqonaya ma qadariduuna halkaasi ku dhunteen qolna waxay dhahen waa qasban yahay qolna waxay yidhahdeen cid uga sarraysaba ma cid ugaba sarraysaba asagaaba meeshaba ugu sarray labadaa dar derbi bay kala istaan ahlu sunna waljamaca marka waa udhexeeyaan waxay leeyihiin saan soo taqriirinayba aan kaga soo hadallay hore uga soo hadallay waxay leeyihiin alla subxaana wa tacaala shay walba isagaa abuuray khalqi abuuristiisa iyo iraadadiisa iyo doonitaankiisana wax ka bixi karaayo ma uu jiro ama ha yaraada ama ha weynaado dhay addoonkuna isla markaa saa marka la yidhaahdo ma aha in la leeyahay addoonku wuu qasban yahay oo waa majbuur ee addoonku wuxuu leeyahay nooc min alikhtiyaar mashiica iyo iraada iyo ikhtiyaar wuxuu leeyahay aan madax banaanayn laakiin ta alla raacsan subxaana watacaala maxaa yeelay iraadada addoonku wax ku doonayo iyo jismigan uu wax ku samaynayo kulli ilahay baa subxana watacala ilahay baa abuuray ilahay baa abuuray qalbigan uu wax ku doonayo yacni xubnaha uu wax ku samaynayo caqligan uu wax ku fikirayo ilahay baa subxaana watacaala siiyey sababku wax ku qabanayo sababkaa hadduu doonana alla subxaana watacaala ficilkii inuu sameeyo waaba ka xidhayaaba in badan basay dhacdo asbaabtii intaad la timaado haddana musababkiisii inuusan ka dhalanin in badan way dhacdaa marka ilaahay baa abuuray subxaana watacaala addoonku marka mashiica iyo iraada iyo ikhtiyaar buu leeyahay laakiin kiisu waxay tabac u tahay ta alla subxaana watacaala ayay tabac u tahay wamaa tashaauuna ilaa an yashaa allah saasuu alla odhanaya subxana watacaala labada qolo marka qolana waxay deliishanayaan aayaadka iyo axaadiista kutusaysa inuu alla subxaana watacaala wax kasta abuuro kuwa unbay deliishadeen qolana waxay kutusdeliishanaya qolyaha deliishanaya waxa weyaan waa jibriyada qolana waxay kutusaya waxay deliishadaan oo qaataan nusuusta kutusaysa inuu addoonku ikhtiyaar iyo awood leeyahy qolana nusuustaasay la tagtay qolana nusuustaasay la tagtay nusuusta qolyahan kadaata khayr baa ku jira sharna waa ku jira say u deliishanayaan macnaha qaab xunna waa u deliishadeen yacni qaacido ay la yimaadeen iyo waxay ka fahmeenna waa musallam qayb ka midana waa qalab qoladana qaybna waa ku saxyisan yihiin qaybna waa ku qalad qoladan saxdoodii markaad soo qaado qoladan saxdoodina soo qaado isu keento labadii khaladna meesha ka saarto madhab ahlusunna waljamaca markaas soo baxaya addoonku waa qasban yahay meesha ka saara nimankii reer jabriye ahayo waa khaladkiima waa kaa ficil kasta wax kasta ilaahay baa abuurayna waa ku saxsantihi laakiin addoonku waa qasban yahay intaa un meesha ka saara ko qoladii maad u imaan qadariyada ahayd ayagana waxaa la odhanaya waxaad meesha ka saartaan idinkuna sax waxaad ku tihiin addoonku ikhtiyaar buu leeyahay oo iraaduu leeyahay laakiin meesha ka saara waa la madax banaaya ujeeda waa la madax banaaya idinkuna meesha ka saara addoonkii ikhtiyaar buu leeyahay oo iraaduu leeyahay kaaga timid xagga qadariyada iyo ilaahay wax kastuu abuuraa oo addoonka afcaashooda ay ku jirto xaggii kaaga timid jabriyada labadooda markaad isku darto waxaa kaaga soo baxaya madhabu ahlisunna waljamaaca halkaasaad marka kala soo baxday maa marka waxa weeye weligoodii allahood madaahibta saa isaga soo horjeedo o dhan dhexdeeda dhexdooda ayay yaalaan maaragtay madhaba ahlusuna waljamaca wa afcaalu lcibaadi addoommada afcaashooda khalqun abuur bay lilaahi ilaahay u tahay wa kasbun shaqo oo min alcibaadi addoommada xaggoodana shaqo ayay ka tahay oo iyagaa macnaha qabanaya addoommadu qabanaya biiraada wa ikhtiyaar taabic liiraadati illahi wa ikhtiyaari wa mashiicati subxana wa tacala walam yukalifhum allahu ilaahay muusan ku kalifin tacaala koraaya addoommada muusan ku kalifin ilaa maa yutiiquuna waxay awoodaan mooyaane waxay awoodaan may wax kale ilahi kuma kalifin subxaana wa tacaala awoodani marka waa tii qabla alficli ahayd awooddii qabla alficli ahayd ee addoonka xubnihiisu inay nabadgeshan yihiin taas wey taasuu ilahay kuma shaqeeyey subxana wa tacaala taas inuu awoodi kara mooyaane ilaahay addoonka wax kale kuma kalifin tii kale ee tawfiiqda ahayd iyada isagoo tawfiiqi la siinaynin oo istidaacatu tawfiiq asagoon taa haysanin yaa addoonka takaaliif la saari oo amar iyo nahyi la siinaya maa saan soo marnayba walaa yutiiquuna ma awoodi karaan addoommadii ilaa maa kallafahum allahu wuxuu ilaahay ku kalifay mooyaane wuxuu ilaahay ku kalifay uma kari karaan wax ka badanse uma kari karaan hadalka ka degdegaya wey macnaha fahamku usoo degdegaya weeyaan macnaha haddii uu ka wado sheekhu mana umaleeya inuu ka wado oo macnaha waxa weeyaan wuxuu ilaahay takaaliiftuu addoommada saaray unbay kari karaan takaaliiftuu saaray wax ka badanna ma ay awoodi karaan wax ka badan ma awoodi karaan hadduu macnaha sidaas uya daahirka ka muuqda waa qalad waa qalad waana sida macnaha waxa wey shekh binbaaz tacliiqa yarka uu saartay uu leeyahay hayru saxiix wey hayru saxiix maxaa yeelay ilaahi subxaana wa tacaala tashriicaadkiisa iyo takaaliiftiisu yusri bay ku saalaysan maa jacala allaahu min maa jacala lahu fi ddiini min xarajin ilahi subxana wa tacaala xaraj yuriidu allahu bikum alyusra walaa yuriidu bikum alcusra yuriidu allahu an yukhafifa cankum wakhuliqa alinsaanu daciifa marka takaaliifta ilahi subxaana wa tacaala addoommada karaankooda meeshii ugu dambaysay muusan saarin laakiin wax badan oo awoodi karaan yuu alla ka fududeeyey subxana wa tacala maujeeda maalan yacni ruux istaagi kara taagni ku tukan kara laakiin taagnidaa uu ku tukanayo cudurkii haya ay kusii weyneynayso soo lama dhihi karayo wuu awoodi karaa ha wuu awoodi karaa inuu taagni ku tukado waa awoodi karaa laakiin mafsado iyo dhib ka weyn baa ka imaanaya isagoo addoonkaasi awoodi kara inuu taagnida ku tukado ayuu sharcigu haddana wuxuu u fasaxay oo macnaha faray inuu fadhiga ku tukado takaaliifta sharcigu marka awooddii ibni aadamka waa ka hooseysaa oo awooddii ibni aadamka waa ka fududa wax intaa ka badan bay awoodi karaan ibni aadamka oo alla subxaana watacaala yani waxa weye tasiil iyo taysiir daraaddii ayuu macnaha waxa uga fududeeyey sidaasa macnaha waxa weyaan ay kutusaysaa nusuusta sharciga ay kutusaysaa marka walaa yudiiquuna ilaa maa kallafahum ullahu ma awoodi karaan ilaa wuxuu ilaah ku kallifay mooyane oo wax ka dheeraada ma awoodi karaan shan salaadood markuu ilaahay inagu waajibiyey hadduu nagu waajibin lahaa toban salaadood maalintii sameynaan awoodi karna waan awoodi karnaa laakiin allah naga fududeeyey subxaana wa tacaala waa yusri wey lama dhihi karo marka addoommadu wuxuu ilaahay ku kallifay mooye wax ka weyn ama ka badan maba awoodi karaan oo awooddooda meeshai ugu dambaysaya takaaliiftu saaranta lama dhihi karo macnuhu hadduu sidaas yahay waa qalad marka sida uu ugu ta'wiilinayo ibn abilciz haddii la marana hadalku waa koosaya oo waxay noqonaysaa walaa yudiiquuna ma ay awoodi karaan ilaa maa kallafahum ullahu ilaa maa qadara maa qadarahum ullah maujeeda yani waxaa uje ilaa maa qadara allahu lahum wuxuu ilaahay u qadaray mooyaane ma awoodi karaan ilaa wuxuu ilaahay u qadaray mooyaane oo marka waxay noqonaysaa yacni waxa weeyaan wixii ilaahay uu qadaray oo uu u qoray unbay awoodi karaan wuxuusan laakiin u qorin ma ay awoodi karaan hadalka saa hadii la yihahdo oo kallafa bimacnaa qadara la yidhahdo hadalku waa toosaya marka haddii laakiin daahirkiisa lagu wado waa laga fiican yahay sida tacliiqa sheekh binbaaris uu kutusayo wa huwa midkaasi inuusan ilahi subxana wa tacaala awoodoommada uusan kalifaynin oo uusan macnaha waxa weeye dusha ka saarayn oo ku waajibinayn waxaysan awoodi karin tafsiirun wuxuu tafsiirun waxay tafsiir u tahay huwa isagu tafsiirun tafsiir wey tafsiru laa xawla walaa quwata ila billah laa xawla walaa quwata illa billah tafsiirkeedii wey naquulu waxaanu leenahay laa xiilata xeelad liaxadin ruux ma sugnaanin walaa xarakata dhaqaaqna liaxadin ruux uma sugnaanin dhaqdhaqaaq ruux dhaqaaqi kale ma jiro walaa taxawula wareeg uma sugnaanin liaxadin ruuxna can macsiyati illahi ilahay macsiyadiisa uu ka wareego oo iska daayo ilaa bimacuunati illahi ilahay kaalmadiisa mooyaane cid dhaqaaqi karta ama xeelad leh ama macsiyo iska dayn karta ama macnaha waxa weeye ma ay jirto ilaa ilaahay kaalmadiisa mooyaane waa laa xawla ilaa billahi wey macnaheed intaas walaa quwata awood liaxadin ruux uma sugnaani calaa iqaamati daacati illahi ilaahay daacadiisa istaajinteeda iyo la imaanshaheeda ruuxna awoodi uguma sugnaani wasabaati iyo sugnaansho calayhaa daacada lagu sugnaado ruuxna awoodi uguma sugnaanin ilaa bitawfiiqi illahi ilahay waafajintiisa mooyaane yacni daacadana awood kulama imaan karaysa inuu ilahay ku waafajiyo mooyan iyo khayrka macsiyada iyo xumaantana kama aad tegi karaysid kamana aada wareegi karaysid inuu ilaahay subxaana wa tacaala kuu kaalmeeyo oo wareegka tegitaankeeda kugu kaalmeeyo mooyaane kulli shay marka ilahay buu noqday subxana wa tacala laa xawla walaa quwata ila billah macnahu saas yacni laa xawlata laa xawla xeelad iyo awood ma sugnaanin ama wareeg macsiyo laga wareego cidna uma sugnaanin ilaa billaahi bimacuunati illaahi ilaahay kaalmadiisa mooyane inuu noo kaalmeeyo mooyaane cid heli karta ma jirto walaa quwata awood daacada iyo wanaagga ruuxa uu ku sameeyo iyo iraado uu ku samayn karana ma ay jirto ilaa billaahi ilaa bimacuunati illaahi subxaana wa tacala bitawfiiq illah waafajinta alla mooyaane subxaana wa tacala yacni kelimada tafsiirkeeda ayaa hadalka hore ee sheekha kutusaysa wa huwa hadalkaasi oo inaysan addoommadu la imaan karin wuxuusan ilaahay u qorin subxaana wa tacala u qadarina tafsiiru laa xawla walaa quwata ila billah laa xawla walaa quwata ila billah tafsiirkeeda wey waxaana weeyaan tafsiirkeedu naquulu waxaanu leenahay laa xiilata xeelad liaxadin ruux ma sugnaanin walaa xarakata dhaqaaqna liaxadin ruux ma sugnaanin walaa taxawula wareeg liaxadin ruux ma sugnaanin yani ataxawul min almacaasi yani ila aacaat ama min aaacaati ila almacaasi walaa taxawula wareeg liaxadin ruux uma sugnaanin can macsiyati illahi macsiyada ilahi uu ka wareego oo uu ka tago daacada lagu wareego ilaa bimacuunati illahi ilahay kaalmadiisa mooya inuu ilahi subxana watacala ku garab qabto oo u kaalmeeyo mooya walaa quwata awood liaxadin ruux uma sugnaanin calaa iqaamati daacati illah daacada ilahay istaajinteeda iyo samayn la sameeyaay ruuxna awood uguma sugnaanin iyo wasabaati sugnaansho calayha dusheeda lagu sugnaado ilaa bitawfiiq illahi ilahay waafajintiisa mooyaane wa kullu shayin shay kasta yajri wuu soconayaa bimashiiati illahi ilahay doonitaankiisa ayuu ku socon tacaala korahaye wa cilmihi iyo cilmigiisa ayuu ku socon wa qadaaihi iyo qadihiisa iyo wa qadarihi ilahay qadarkiisa subxana watacala xukumka ilaahay iyo doonitaankiisa iyo siduu horey u ogaaday ayuu shay walba oo dhacaya ku dhacaya kuna soconay halabat way ka adkaatay way ka tanbadatay mashiicatu ilaahay doonitaankiisu waxay ka tanbadatay almashiicaati doonidyaalkii kullahaa dhammaanteeda cid kasta oo wax doonta iraado kasta iyo mashiico kasta oo dhinac kasoo fula khalqigiisa kasoo fushaaya ta allah subxaana wa tacaala ka tan badan yacni addoon hadduu wax doono allana uusan la doonaynin oo si kale uu doonayo sida allaunbaa fuli sooma khalqigoo dhan hadday isu tagaan ta allaunbaa fuli soona fuli mayso saasuu ka wada wa halaba wuu haalib noqday qadaa'uhu alla qadihiisa xukumka alle subxaana wa tacaala wuxuu ka haalib noqday alxiyala xeeladihii kullaha dhammaanteed ilahi subxana wa tacala hadduu qado iyo xugum gaadho oo shay uu doono shaygaa macnaha waxa weye isagaana addoonku inuu ka xeeladaysto u danta oo ka warwareego ujeeda ma gefi karaa ma ka xeeladaysan karaa waa maya waxaa ka tan badan alla qadihiisa iyo qadarkiisa ka tan badan kamana xeeladaysan karaya maaha waclam ana maa asaabaka lam yakun liyukhti'aka wamaa akhta'aka lam yakun liyusiibaka waa ka nabigu odhanaya salawatullahi wasalaamu caleyh wixii macnaha waxa kugu dhaca kuma garamaran si kasta hadaad u xeeladayso oo si kasta taxadar u qaadato marnaba ku garab mari mayso alla subxaana wa tacala wuxuu qadari maayo yafcalu alla wuu samayn maa yashaau wuxuu doono wa huwa allana hayru daalimin walxaal ayuu samaynayaa waxuu doono hayru daalimin uu yahay mid aan dulminaynin abadan weligii mid wax dulmiya keyrkii uu yahay asagoon addoommadiisa dulminaynin oon cidna aan ka gardarnayn ayuu alla subxaana wa tacala wuxuu doono samaynayaa taqadasa alla uu ka nasahlaaday can kulli suu-in xumaan oo dhan iyo iyo waxiinin muxuu idin qoreega xiin muu idin qoree ya xiin yafcalu maa yashaau wuxuu doono alla sameeya wahuwa alxaal huwa isagu hayru daalimin abadan asagoon addoomadiisa dulminayna alla subxana watacaala yacni midkan hadduu janno geliyey midkana uu cadaabay alla subxaana watacaala ma aha inuu dulmiyey oo dulmigu macnaha waxa weye shayga oo meelusan ku habbooneyn la dhigo wey alla subxaana watacaala addoommadiisa ma uu dulmiyo ee nin walba wuxuu mutaystay ayuu siiyaa rabbi subxaana watacaala xadiidu qudsigu waa kii ahaa yani yaa cibaadii inii xaramtu dulma calaa nafsii wajacaltuhu fii maa baynakum muxaraman falaa tadaalamuu waa kii xadiidu qudsigu ahaa aayadaha qur-aankuna waa kutusaya taqadasa allah subxaana watacaala wuxuu ka nadahlaaday can kulli suu-in xumaan oo dhan iyo waxiinin aw xaynin ma garanayo waa soo fiirin doona insha alla tacala watanazaha allah subxaana watacaala wuxuu ka nasahlaaday can kulli caybin ceeb oo dhan iyo washaynin shaynkuna iyaduna waa ceebta wey ceyb iyo shayn yani labadooduba waa ceebta weye waxyaalaha manaa yani ruuxa lagu dhaleeceeyo ee macnaha waxa weye ku yaala ayaa shaynka iyo ceebta labadaba la yidhahda marka alla subxaana wa tacaala ceeb oo dhan ayuu ka nasahnaaday laa yus'alu lama weydiiyo camaa yafcalu wuxuu samaynayo wahum iyaguna yus'aluuna kuwii la weydiinayo cid ka dabategi karta alla subxaana wa tacaala oo macnaha waxa weye wuxuu qadaray ama xugmiyey soo tiri karta ama weydiin karaysa ma ay jirto laakiin addoommada iyagu wax kastay sameeyaan waa laga dabategaya ma wa kullu shayin shay kasta yajri wuxuu soconayaa bimashiiati illah ilahay mashiicadiisu ku socon tacaala koraaye wa cilmihi iyo cilmigiisa iyo wa qadaa'ihi qadihiisa iyo wa qadarihi alla qadarkiisa subxaana wa tacaala halabat way ka tanbadatay way ka qaalib noqotay mashiicatu doonitaankiisu almashiicaati dooniyaalkii kullaha dhammaanteed kiisa unbaa socon macnaha wa halaba wuu ka qaalib noqday qadaa'uhu alla xukunkiisu alxiyala xeeladihii kullaha dhammaanteed si kasta xeelad kasta ta allah subxaana wa tacaala ka tan badan yafcalu maa yashaau wuxuu doonu samayn walxaal huwa isagu hayru daalimin mid aan dulminaynin mid aan dulminaynin uu yahay yani waxa weyaan abadan weligii weligii isaga waxba dulminayn wamaa rabuka bidalaamin lilcabiid alla subxana watacala addoommadiisa ma uu dulmiyo taqadasa alla subxaana watacala ila waxa wey dulmigu dulmigu waxa weya waa naqsi wey sifatu naqsi wey dulmigu naqsi oo dhan alla subxaana watacala munazah buu ka yahay taqadasa alla subxaana watacala wuu ka nasahnaaday can kulli suui xumaan oo dhan iyo waxiin watanazaha alla subxaana watacala wuxuu ka nasahnaaday can kulli caybin wa shaynin ceeb kasta iyo xumaan kasta ayuu alla subxana watacala ka nasahnaaday laa yus'aluuna ma weydiiyo camaa yafcalu wuxuu samaynayo wahum iyaguna yus'aluuna kuwa la weydiinay wey waxay samaynayaan wallahu aclam wasal allah